toddobaadkan dowladda soomaaliya waxay dacwad ku soo oogaysaa qaar ka mid ah saraakiil loo qabtay falaal musuq maasuqa saraakiisha la filaya in maxkamad la horkeena waxaa ka mid a daahir maxamed nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dibudejinta barakacayaasha oo hoos timaada wasaaradda arrimaha bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka daahir waxaa booliiska soomaaliya ay qabteen lix iyo labaatankii bishii julaay aynu soo dhaafnay waxaana horey loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne iyo inuu lacago ka saaray akawnka wasaaradda isagoo ku shubay akawnkiisa shakhsiga haddaba waa maxay xatooyada la sheegayo inay dhacday si aan u fahamno kiiskan waxaan dib ugu laabanaynaa toddobiyo labaatankii bishii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka markaasi oo wasaaradda gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinku ay heshiis la saxeexatay hay-adda cuntada adduunka ee w f b heshiiskaasi oo ku saabsanaa in wasaaradda laga gargaaro bixitaanka mushaaraadka shaqaalaha gaar ahaan in la shaqaalaysiiyo afar la taliye iyo saddex agaasimayaal wasiirkii wasaaradda xilligaasi maryam qaasim waxay xilkaasi ka tegtay shan iyo tobankii bishii nofembar ee sannadkii hore arrin aan la xiriirin mashruucan qodob kale oo muhiim ah oo u baahan in laisweydiiye ayaa ah in kadib markii lala saxeixday heshiiska hay-adda w f b bishii oktoobar wasaaradda account banki looga furay bankiga bremiyer waxaana saxeixa akownka ku wada qornaa agaasimaha maamulka maaliyadda ismaaciil salaad colow xogayaha joogtada ee wasaaradda maxamed cumar macalin wayaaki iyo wasiirkii wasaaradda xilligaasi maryan kaasin kadib haddaba iscasilaaddii maryan kaasin waxaa goor dambe la beddelay akawnka waxaana wasaaradda akawn looga furay bankiga amal waxaana saxeixayaasha akawnka laga dhigay maxamed cumar macalin wayaaki xogayaha joogtada ee wasaaradda iyo agaasimihii dibudejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur iyadoo sharciyanna ay tahay in qofka saddexaad ee saxeixaya la bixitaanka lacag uu noqdo wasiirka wasaaradda waxaana bannaanka loo tuuray agaasimihii maamulka maaliyadda ismaaciil salaad colow tallaabadan waxaa lagu tilmaamay xadgudubkii ugu horreeyey ee dhacay maadaama daahir maxamed nuur uusan ka mid ahayn saxeexayaashii heshiiska rasmiga ahaa ee lala galay hay-adda w f b islamarkaana uusan ahayn agaasimaha guud ee wasaaradda hay-adda w f b ayaa sidii ay heshiisku ahayd waxay qaybtii ugu horreysay lacagta gargaarka ku soo shubtay akawnka wasaaradda lacagtaasi oo dhammayd konton iyo lix kun boqol iyo afartan iyo shan dollar waxay akawnka wasaaradda ku soo dhacday saddex iyo tobankii bishii maarso ee sannadkan kusoo dhicitaanka lacagtaasi ee akaanka dowladda kadib ayay bilaabantay mushkiladda ugu dambayn keentay in la xidho agaasimaha lix iyo labaatankii bishii abril waxaa akawnka laga bixiyey lacag dhan afartan kun oo dollar waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta barakacayaasha daahir maxamed nuur maalintii ku xigtayna waxa uu ku shubay akawnkiisa shakhsiga waxaa kale oo lacagtaasi ku saxiixnaa oo wasaaradda u qaabilsanaa dhinaca qandaraasyada xogayihii joogtada ee wasaaradda maxamed cumar macalin oo ku magacdheer wayaaki qofka kale ee saxeixa bankiga lahaa waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka sida goor dambe soo baxdayna la bixitaanka lacagta lalama socodsiinin kusimihii wasiirka ahaana wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan cilmi cumar caynsane oo ay ahayd inuu isna saxeixo bankiga ayaan tegey waxaan ogaaday inaan wasaaraddu lacagtaas loogu soo shubay horraantii may isla markiiba haddii aan banki statementigii bankiga aan dalbaday waxaa ka soo baxay lacag afartan kun oo doollara oo jeeg lagula baxay ayna la baxeen agaasimihii dibadejinta iyo xogayihii joogtada ah haddaan wareyse markaan ku yidhi way aada lacagtan idinkoon financial regulation marin aada ula baxdeen oo jeegaada lagu qorteen maxay ku dhacday maya waa waa su-aal ku habboon jawaabteedii xogayaha joogtada ayaa weydiiyey uu ka jawaabi waayey kadib warqad ayaan u qoray waxaan ku yidhi muddo afar afar iyo labaatan saac gudahooda waa inaad lacagta akoonkii wasaaradda waa inaad kusoo shirto waa gar marka markaa hore lacagta la baxayaan waxaa lagu qabanaya lacagta iyo ujeedada la baxeen markaa weydiisay jawaab may ku siiyeen maxay ahayd jawaabtu maya maya wax jawaaba iyoma siin waxay dhaheen lacagti waan lacagti waan haynaa haddaad haysaan idinku khasam dawladda mas-uulkana tiidina lacagtii akoonkaa lagu soo celiyo afar iyo labaatan saac gudahood ayaanu qabtay ma garatay mana soo celin
lamana soo celin waraysi ay hay-adaha baadhistu la yeesheen daahir maxamed nuur waxa uu ku sheegay in sababta ay ula baxeen lacagtaasi inay ahayd iyagoo ka cabsi qabay inuu mas-uul kale la baxo ama uu bedelo magaca dadka saxeexi kara inay lacagtaasi ka saaraan akawnka wax caddaymo ah hase ilaa haatan lama soo bandhigin oo muujinaya ama ka markhaati kacaya in cabsida ay qabeen mas-uuliyiintaasi ay wax ka jirtay maxamed cumar macalin wayaaki xoogayihii joogtadaee wasaaradda oo wax ka saxeexay la bixitaanka lacagtaasi ayaan wax ka weydiiyey sababta lacagta looga saaray akaanka dowladda looguna shubay mid shaksi ah walaal macnaha lacagtaas waxaa jirtay welwel hore mida kale lacagta maanan ka saarin kolley wax kaloo hadda tafaasiil aan kaa siin karo ma jirto waxa keliya aan kuu sheegi kara waxay tahay in lacagtaas meesha laga saaray isla accountkana lagu celiyey ha su-aashu waxay tahay maxaad uga saarteen adiga daahir walaal markaas waxaa jiray macnaha cabsi in yani lacagtaas lagu takrifalo yaa ku account dowladeed bay ku jirtaa yaa adig kuu xil saaray dowladdiibaa dowladdaad ka ilaalinaysa miyaa inay xaddo maya ma ka ilaalinayna dowladda laakiin waxaa jiray xilligaas arrimo markaas annaga tuhun lagu dheliyey in yani maadaama mas-uuliyaddeeda tooska annaga aan lahayn in lagu takrifalo sababtaas ayayna ahayd waana lagu celiyey walaal haddii adigu aad ka cararayso in eed ku raacdo account dowladeed bay ku jirtaa lacagtu akaanka dowladeed maxaa ugu deen weysay shakigu miyuusan imanayn markaad intaad akaanka dowladda ka saarto aad ku shubto mid gaar ah ha wuu imaanaya wuu imaanaya runtiina aniga micnaha wax usiyan mid gaar aan ku shubto ma jirto taasna inaan kuu cadeynaya micnaha doonaya laakiin waa runta tuunkaas wuu imaan karaa laakiin xilligaas de go-aankii la qaatay ayaa saas ku samaysmaa go-aankana adig iyo daahir baa qaatay soo ma oo labadiinaa saxeexa ku wada saxeexna
akaamka xilligaas ha
afar iyo labaatankii bishii mey waxaa wasaaradda loo magacaabay wasiir cusub oo lagu magacaabo xamse siciid xamse kaasi oo shaqada la wareegay shantii bishii juun sagaalkii juun oo ku beegan afar maalmood kadibna koob iyo soddon kun iyo afar boqoloo dollar oo ka mid ahayd afartankii kun ee lagala baxay akoonka wasaaradda ayaa dib loogu soo celiyey akoonka wasaaradda waa afartan iyo saddex maalmood kadib markii lagala baxay xilliganna waxay wasaaraddu yeelatay hoggaan cusub qoraal laga sameeyey kiiskan oo galka baadhistu uu arkay waxaa ka muuqata in lacagta dhiman lagu macneeyey inay isugu jirto gunnadii daahir maxamed nuur mushahar la siiyey laba agaasimayaal guud ah halka kun iyo afar boqol oo ka mid ahna lagu sheegay inuu ku safray wasiirka wasaaradda ee cusub oo xilligaasi joogay wasaaradda afar maalmood oo keliya iyadoo sida la ii sheegay lacagahanina ay ahaayeen kuwo aan loogu talagelin safarrada shaqaalaha dowladda sagaal iyo tobankii bishii julaay ee sanadkan ayaa haddaba mar labaad lacag lagala baxay akownka wasaaradda waxaana ka bixiyey agaasimaha waaxda dibudejinta daahir maxamed nuur waxaana lacagtaasi ay dhammayd afartan iyo lix kun oo dollar iyadoo ujeeddada loola baxayna aan la garanayn xilligaasi mar kale waxaa lacagtaasi lagu shubay akownka shakhsiga ah ee daahir maxamed nuur waxaana wadarta lacagta ku maqan ay sidaasi ku noqotay afartan iyo toddoba kun iyo afar boqoloo dollar hay-adaha sharciga ee dowladda ayaa muddo toddobaadyo ahba waxay la socdeen sida loo maamulayey akownkaasi wasaaradda lix iyo labaatankii bishii julaay ayaa ciidamada amnigu ay xidheen daahir maxamed nuur intii u dhexaysay sagaal iyo tobankii ilaa siddeed iyo labaatankii bishii julaay waxaa wasaaradda ka bilowday howl deg deg ah oo lagu shaqaalaysiinayo shan qof shantaasi laba ka mid ah wasiirka wasaaradda ee xilligaasi joogay xamse siciid xamse ayaa ii sheegay inay isaga la soo xiriireen iyaga oo shaqadoon ah mid kalena waxa uu ahaa nin hay-adda u soo shaqaynayay tan iyo bishii nofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka kaasi oo wax mushahara aan ka qaadan jirin wasaaradda iyo laba qof oo kale oo shaqaale ah kuwaasi oo dhammaantood lagu qaatay inay la taliyayaal u noqonayaan wasaaradda galka baarista waxa uu arkay qandaraasyada laga saxeexay shakhsiyaadkan mid ka mid a cilladaha dhowrka ee ka soo baxay ayaa ah in afar ka mid a akoownadooda lagu shubay lacago u dhigma mushaharka saddex bilood isugeynna dhan shan iyo labaatan kun oo dollar lacagahaasina waxaa lagu kala shubay akoownadooda sagaal iyo tobankii bishii julaay oo ahayd maalintii daahir maxamed nuur uu lacagtaasi kala baxay akownka wasaaradda dowladda mar labaad waxaa la bixitaanka lacagtaasi wax ka saxeexay maxamed cumar macallin wayaaki cillad kale oo ka jirtay qandaraaska ayaa ahayd in loo sheegay shaqaalaha la qaadanayay in maalinta shaqadooda ay ka bilaabaan kowda mey iyadoo xilligaasina la joogo bishii julaay taasina baadhayaashu waxay u fasirteen laba arrimood middood in shaqaalahaasi cusub ee la qaatay bishii julaay la siiyey lacago badan oo aysan shaqaysanin ama in cudurdaar loo samaynayey lacagaha lagala baxay akownka wasaaradda sida aan sharciga waafaqsanayna loogu shubay akownka shakhsiga loo leeyahay cabdulaahi maxamuud magan waxa uu wasaaraddaasi si mutadawacnimo ah ugu soo shaqaynayey tan iyo bishii nofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa uu ka mid ahaa dadka sida aan sharciga ahayn loogu qalqaaliyey inuu saxeexo qandaraas shaqo oo ka bilaabanaya kowda mey iyadoo xilligaasina la joogay bishii julaay siddeed iyo labaatankeedii horta sagaal iyo tobankii bisha ayaa waxaa la ii soo shubay lacag ah kun iyo sagaal boqol iyo konton siddeed iyo labaatankii bisha ayaa waxaa laygu yiri waxaad saxiixdaa contracti ah inaad may contracti aada socde ka dhigaa laygu yiri yaa ku dhahaya sidan waxaa i dhahaya xooghayaha joogtada ah maxamed macalin haa waa garta lacagta waxaa iisoo shubayaahina waa daahir daahir ma idinkaa wakiishay inuu lacagta qasnada idinka soo saaro dowladda maya annagu maanaan wakiilan laakiin wuxuu ahaa isaga iyo maxamed macalin ayaa waxay ahaayeen labada qofood oo akoonka wax ka saari kara bay ahaayeen waa gartay laakiin wasaaraddu idinka miyaysan akownkiina toos idinku shubi karin oo qaybta shaqaalaha maamulka shaqaalaha qaabilsan maysan shaqada qaban karin
waxaa waxaan kula wadaago sax wax badan baa meesha isku qasnaa waa garta
musuq maasuqaha u badnaadee waa garta meeshu meel qarriban oo iska daba wareegsan oo aan shaqo dowladada loogu talagelin golo geela waa garta bay ahayd hay-adaha dowladdu waxay ka war heleen lacagaha lagu kala shubay akawnnada shaqaalaha cusub ee la qaatay waxayna ku guulaysteen inay soo celiyaan inta badan lacagahaasi la siiyey shakhsiyaadka imisaad celisay lacaga aniga kun iyo sagaal boqol iyo konton la iigu sheegay saddex bilood inay tahay oo min lix boqol iyo kontona ayaa la iigu soo shubay akoonkeyga dibna waan u celiyey oo akoon ay xeeraalinta iyo hantidhowrku noo soo qoreen aya- a- ayaan ku celiyey xogiyii joogtada ee wasaaradda maxamed cumar macalin wayaaki ayaa waday hawsha xilligaasi ee shaqaalaysiinta ahayd inteeda badan waxaana uu difaacay hawshaasi shaqa qorista waraysi aan la yeeshay saddex iyo tobankii bishii ogost ee sannadkan oo ahayd shan maalmood kadib markii uu xilkaasi iska casilay ayuu ii sheegay in shaqa qorista dadkaasi u ansixiyey islamarkaana u oggolaaday wasiirkii xilligaasi macnaha waa waa waa waa waa waa la wada ogaa macnaha aniga ogaa een, waxaa kaloo ogaa agaasimaha waxaa kaloo ogaa macnaha anaga madaxda markaas een, een, wasaaradda nala ah wasiirku miyuu ogaa markii maalinta dadkaas la Ah.
waraysanaya la qaadanaya miyuu jooga meesha macnaha muu fadhinin maya laakiin wuu ogaa xafiiska shaqa qorista dad ka tirsan ama xafiiska shaqaalaha ma idinla joogeen maya maxaa dhacay een, een, anaga macnaha markaas een, wasaaradda qaabka een, agreementka wuu qornaa een, anaga mas-uuliyadeeda lahayn markaas anagoo markaas een, nalala og yahay dhanka madaxda laakiin xafiis shaqa qorista ma leedihin oo wasaaraddu ma leedahay oo qaabilsan uun shaqaalaha iyo qoristooda iyo habeynta kiisaskooda ha wuu jiraa ha maxa marka miyaysan sharci ahayn inay iyagu joogaan qof ka mida ha waa sharci ha laakiin macnaha sida aan kuu sheegay een, anaga een, amarka oo madaxda ayaa lagu dhaqmaa amarka madaxda sidaas ahaa marka madaxda madaxda amarka bixisa waa waa kuwe ma wasiirka mise waa qof kale waa waa waa wasiirka muxuu dhahay wasiirku ha u yeedhina miyuu dhahay xafiiska shaqaalaha maya macnaha dadkaas macnaha la shaqaaleysiinayo iyo een, yacni candidatesigooda iyo qualificationkooda markii uu ku qancay buu saa soo jeediyey maxaa ka mid a caddaynta aad haysood ila wadaagi karto waxaan ku hayaa macnaha in xiriir uuna dhex maray een, aniga iyo wasiirka een, runtii oo markaas oo oo la leeyahay macnaha xilligaas iyo xilligaas iyo dadkaas iyo dadkaas iyo qofkaas iyo mataqaanaa qofkaas inuu leeyahay aqoontaas sidaas ay tahay in markaas lagu sameeyo een, een, wixii mataqaanaa Marka- oo- oo shaqaaleyn ah marka waxaad heli kartaa email ama qoraal wasiirka ka yimid oo dhahaya dadkaas ha bilaabaan shaqada bisha may si fiican iimailka iyo caddaymaha uu maxamed cumar macalin wayaaka ku sheegay waraysiga ilaa haatan ma helin inkastoo uu ballan qaaday inuu ii soo dirayo haddii la raaco sharaxaadda uu bixiyey wasiirkii wasaaradda xilligaasi waa bishii mey ee sannadkani waxaa kusimaha wasiirka wasaaradda ahaa cilmi cumar caynsane sidaasi darteed waxaan raadiyey wasiirka si aan wax uga weydiiyo inuu bixiyey oggolaanshaha shaqaalaha iyo in shaqada looga bilaabo kowda bisha mey Een, harunoo maya arrintaas ma jirto Een, anigu wasaaradda waxaan wareejiyey eh, bishii lixaad lixdeedii sanadkan lagu jiro laba kun sideed iyo toban Eh, waxaana ku wareejiyey wasiirka cusub xamse iyo wasiir ku-xigeenka cabdirashiid oo markaa eh, lasoo magacaabay Een, shaqaalihii anigu aan wareejiyey oo ama ku meel gaar ha noqdeen ama ha noqdeen shaqaalihii rasmiga ahaa ee wasaaradda mushaharka qaadanayay iyo shaqaalihii ku meel gaarka ahaa Eh, dadkaas kuma aysan jirin Een, waa dad si khaldan Eh, dabcan aniga xilligaad sheegayso dadki waxaa la yidhi july baa la shaqaaleeyey laakiin may saxiixa baa la yidhi Een, oo backdate baa lagu sameeyey marka arrintaasuna dee dabcan in la weydiiyo wasiirada hadda shaqeynaya iyagaa july een, on charge ahaa aniga markaas wasaaradda june baan wareejiyey Een, dadkaas madadan anigu shaqaaleeyey oo een, wasaaradda ka tirsanaa ma aha lix iyo tobankii bishan sebteembar ee aynu ku jirno ayaan mar labaad dib ugu laabtay maxamed cumar macalin si aanu la socodsiiyo in wasiirkii xilka haya xilligaasi cilmi cumar caynsane uu beeniyey inuu oggolaansho bixiyey islamarkaana aan u siiyo fursad uu ku sharaxo sida ay wax u dhaceen mar kale sheekadiina dhex martay waxay u dhacday sidan Een, walaal macnaha shaqada xilliga macnaha la amray iyo xilliga may isma laha Een, een, sababta aan ku leeyahayna macnaha waxaan een, jeclaan lahaa inaan hal documentii kuu soo diro oo yacni aa wada aragtid saas oo macnaha isma laha xilliga may oo shaqada la bilaabay wasiirka joogay iyo amarka in dadka la shaqaaleysiiyo Een, wax isla maaha walaal okay amarku goormuu yimid marka amarka wuxuu yimid may kadib marka may kadib amar suu imanaa dad bilaabaya shaqada may bilaabaya Een, walaal dee annaga sidaan kuu sheegay macnaha een, howlwadeenno een, baan ahayn howlwadeennadana macnaha waxay ku xiran yihiin amar markaas meel sare ka yimid inaan ku celceliyo ma doonayo ilaa aan kaaga soo diro micnaha waxaan hadda aan kuu sheegay waa xamse siciid soo ma walaal waan kuu sheegay waan kugu celceliyey taariikhda micnaha dhowr mar baan kugu celceliyey fadlan Waa- waxaan jeclaan lahaa inaa hore ugu gudato su-aasha maalintan ku waraysanayey haddaad xusato waxaan ku yidhi waxaan ka cabsi qabaa waxaad iiga warantay inaad idinka keligiin shaqaalayseen dadkan Een, adiga iyo daahir maxamed nuur labadiina keliya inkastood waraysiga ku sheegtay inaad ogolaansho u haysatay arrinta aan ka cabsi qabay marka aan waraysiga kugu sheegay waxay ahayd in eh, maadaama idinkaydi ku koobnayd idinkuna lacagaha aad uga saarayseen akaawnada dadkan lacagaha aad ugu shubayseen akaawnadooda in qandaraaska markaa doontaan ka bilaabi kartaan sida uu ii sheegay ninkaasina aan waraystay idin iyadoo la joogo julaay ayaa dhahdeen qandaraastaad ka saxeexday siiba adiga ka bilow bisha may arrintaas maysan musuq maasuq ahayn Een, walaal een, aniga qofna maanan waxba ku qasbin qofna maanan waxba ka saxiixin Een, yacni wixii markaas nagula amray baa aniga aan fulinayay qofna qasab ma kulihi qofna xabad maanan madaxa ugu qabanin Een, wax qalad oo aniga aan sameeyeyna uma jeedo contractiga macnaha wasaaradda madaxeeda ayaa lagu saxiixay amar aniga naga weyn baa ku yimid marka walaal macnaha waa iska jiib runtii waa iska wax macnaha mala ogaala ah aniga waxaa la yidhi xaggan saxiix xaggan baan saxiixay Een, lacagna waan qaatay dee walaal wax isqabanaya ma aha qofka markuu wax saxiixo wuxuu ku saxiixaa een, ogolaasho iyo asigoo og weliba hal meel lama saxiixin waxaa la saxiixay qofka inuu lacag qaatay waxaa la saxiixay contract in la kala galay qofka magaciisa meesha ku dhegan haddii qofka markaas uu doonayo macnaha ama dacwo uu ku qoro muusan saxiixi lahayn Een, marka wax la qasbana walaal ma jiraan waana iska jiib propaganda inuu qof yidhaahdo ma aragtay aniga waa laygu qasbay ama saana laygu yiri saxiix macnaha wax adduunyada ka shaqaysa maaha cabdulaahi maxamuud magan ma ku tidhi ka dhig saxeexa may inaad bilowday adigoo juulaay jooga Een, walaal een, een, aniga sida aan kuu sheegay saxiixa aniga markii aan u saxiixayo wasaaradda een, anigoo macnaha on behalf of the ministry ah qofka markaas meesha joogay wuxuu xaq u leeyahay taariikhda maalintaas inuu ku saxiixo haddii uusan ku saxiixin wax aniga macnaha markaas een, een, een, een, dembigeeda aan leeyahay la weydiin kara ma jirto qof aan wax ku qasbayna ma jirto maalintii aad ka saxeexaysay waxaad tidhi amar gadaal buu ka yimid maalintay saxeexayeen taariikhda maxaad maalintaa looga bilaaba qofku maalintu uu saxeexayo ay maysan ahayn sharciyan inuu ka bilaabo haddii taariikh ka duwan lagu qoro sow musuq maasuq maaha sow wax istaba marin maaha Een, walaal haddii taariikhda markaas lagu qoray oo la yidhaahdo taariikh hore uu qofka bilaabmay oo markaas anaga amar aan ku haysano macnaha amarkana la amray wixiina la amray ayaan fulinaynaa walaal ma karta ma waxaad amar ku haysataa oo aad leedahay wasiir xamse ayaa kugu yidhi taariikh may kow ha ku qoraan iyadoo la joogo julaay siddeed iyo labaatankeeda Een, haarun waan kaaga jawaabay su-aalahaas fadlan macnaha een, dib u raac wixii hore aan kaaga jawaabay saasna codsan lahaa
maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey waxa uu difaacay daahir maxamed nuur oo xiran maxkamadna sugaya waxa uu ku dooday inaysan jirin lacag ka maqan wasaaradda caddaymaha sida ay ku baxdayna la hayo waxaan mar kale weydiiyey wixii caddaymo ah ee uu ka hayo wasiir xamse siciid xamse oo haatan xilka wasiirnimada haya kuwaasi oo muujinaya inuu bixiyey oggolaansho ah in dadkaasi shaqada looga bilaabo kowdii bishii may waxaana maxamed cumar macalin uu ii soo diray farriin ay wasiirka isku weydaarsadeen barta whatsappka oo wasiirka uu ugu diray cv-ga ama taariikhda shaqo ee laba ka mid ah dadka aan kor ku soo sheegnay ee la shaqaalaysiiyey taariikhda ay farriintaasi isweydaarsadeenna waxay ahayd tobankii bishii juun shan maalmoodun kadib markii wasiirka uu xilka la wareegay farriimaha uu ii soo diray ee ay isweydaarsanayeen wasiirkana kama muuqato wax muujinaya oggolaansho rasmi ah oo uu bixiyo wasiirku balse maxamed cumar macalin wayaaki waxa uu ku adkaystay in cv-ga uu u diray wasiirka uu caddayn u yahay in wasiirku uu oggolaaday in laga bilaabo bisha may taasi oo aan ka muuqanin farriimaha ay isweydaarsadeen sidaas darteed waxay igu kalliftay inaan raadiyo wasiirka wasaaradda xilligan xamse siciid xamse si aan wax uga weydiiyo inuu oggolaanshahaasi bixiyey Eh, ninka b s ka maalinaan wada kulanay isuu warbixin ii siiyo xoogaa xaaladda guud ee wasaaradda Eh, waxaan ka wada hadalnay barnaamijkan w f p da marka oo oo lacag oo loogu talagalay capacity building wasaaradda lagu tayeeyo shaqaalaha lagu tababaro maxaa la yihahdaa iyo dad advisor lagu gudo marka wuxuu yihi boosas baa banaan meesha waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsi badan inaan maxaa la yihahdaa in la buuxiyo marka aniga laba dhalinyar ayaa jireen oo r g e keensadeen oo shaqdoon ahay nin waxaa eh, ninka ugu horreeya waxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa cabdiqani maxamed jeelaani wiilka kalena waxaa la yihahdaa cabdirasaaq ugaas cabdullaahi labadooda c v yaashoodan ka codsaday way ii keeneen taariikhda june tenth yani jish- bisha lixaad eh, taarikh toban ayaan u gudbiyey marka ninkii processka ayuu galay Eh, laakiin laba shaqaale kalena way jireen oo la magac oo u- isiga magacaaban aniga aan la soconin laba gabdho markan waan kulanay marka wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay kaaliye Eh, yar kale kaaliyan marka aan ah, u magacaabnay nin la yidhaahdo cabdullaahi magan oo wasaaradda ka shaqeynaya as a volunteer fursadaan in loo siiyo in isigan marti la shaqaalaysiiyo marka taas ka bacdi shaqaalihii marka bisha june ayaa processka u socday orientation waxbay marmareen Eh, taban nin bisha june yimid meesha mushaharka wuxuu ugu bilaabanayaa bisha july marka aniga waxaan amar siiyey maaragtay in lacag bil loogu bilaabo bisha may waxaas waxba kama jiraan magase waxna warqad qoraalaan u qoro aan sii aan ku amrina ma jiro marka juulaay laga saxeexayo labadan qof ee sifiga kusoo dirtay iyo wiilka kalkaaliyaha ah in juulaay looga bilaabo saasaa adiga fahankaagu ahaa aanad ogolaatay ma aanad ogolaanin may in laga soo bilaabo insaan u ogolaan karaa dad- dad juglaa la shaqaaleysiiyey mana maba shaqeyna aniga bisha may maba jooginba wasaaradda magase wax macquulna maaha ninaan shaqeysanan mushaar lasii waxusan shaqeynin taas waaba xaqdaraan fraudaan u arkaya laakiin dadka hal bil kaliya alay shaqeeyeen waa bisha julaay oo markii hadhow taxti dhoorka fargelin lagu sameysay oo maxaa la yidhaha wiilka kala xiray ininkaan uu kadibna usacazile waxa uu wasiirku ii sheegay inay jirto lacag weli ka maqan wasaaradda inkastoo cadadkeeda uusan xusin oo lacag horta lacag maqan waa jiraa sababta horta hanti dhoorka ayaa waxaas ku shaqa leh magase raboorkan aan ka sugayna intay keenaan koley eh, wax waa soo xarooday wax kalena waa wil waa dhiman yahay taas shaqa- hanti dhoorka ugaajaa
daahir maxamed nuur waxa uu ku eedeysan yahay inay ku maqan tahay hanti dadweyne oo dhan afartan iyo toddoba kun afar boqol oo dollar iyo inuusan wax wada shaqayna la samaynin laamaha amniga intii baaritaankan uu socday iyo inuu dafiray inuu qof lacag siiyey inuu akownkiisa shakhsiga u adeegsaday inuu ku shubto hanti dowladeed iyo inuu sheegto xil been ah oo ah agaasimo guud uuna ku qaatay mushahar dhan laba kun iyo afar boqol oo dollar sida ka muuqata baaritaanka ay sameeyeen laamaha dowladdu qareenka difaacaya daahir maxamed nuur oo aan la xiriiray waxa uu ii sheegay sidan eedaha lagu soo eedeeyey daahir maxamed nuur dhammaantood waa kuwo aan sax ahayn lacagta uu ka bixiyey akawnkana qasadkiisu ma ahayn inuu xado waxa uu doonayey inuu badbaadiyo